iskuullada waxbarashada ee ay leeyihiin soomaalida kenya gaar ahaana kuwa magaalada nairobi ayaa sanadkan ka mid noqday iskuullada kaalmaha hore ka galay dugsiyada waxbarashada ee dalka kenya waxaana inta badan ardayda soomaalida ah ee sanadkan ka qalanjebiyey imtixaanka sanadugsiyeedka kenya ay si wanaagsan uga barmooseen imtixaankii sanadugsiyeedka cabdiraxmaan aadan maxamed cadaani oo ka mid ah bahda waxbarashada ee xaafadda islii gaar ahaana madaxda waxbarashada ee dallada iskuullada rabbaani ayaa sheegay in horumarka ay gaareen iskuullada waxbarashada soomaalida ee kenya ee sanadkan ay ka dambeysay kadib markii ay meesha ka baxeen caqabado kala duwan oo ay markii hore bahda waxbarashada soomaalida kenya ay kala kulmi jireen hanaankii hore ee lagu sixi jiray imtixaanka waddanka kenya taana waxaa keentay cadaalad in noola sameeya baan rajaynaynaa oo sannadihii hore maakinka la samaynayo iyo sixidda la samaynayo inaanan noola xaqsoori jirin laakiin hadda si fiican xaqeennii noola siiyey ilmihiina imtixaamkoodii si fiican loogu saxay inkastoo aan rajaynayn wel qaar in wax laga goostay taas oo waxaa keenayna runtii aan dhihi karnaa wasiir cusub oo wasaaradda waxbarashada c s-ka loo dhiibay kii hore ka gedisan iskuullada iyo ama jendarada ama qabiilada ama gobollada laga yimidna cadaalad u sameeyey marka rabani group of schools laba boqol iyo soddon ilmood baa noo fadhiisatay boqol lixdan iyo lix ayaa aadaysa jaamicadoo ka sarraysa c blas alxamdu lilahi rabb alcaalamiin iskuulka noogu fiicnaana sanadkan ashrafiya gaalis high school buu ahaa oo gabdhaha khaas u ah lagu tarbiyeeyo wax lagu baro iyagana aada u dadaala
markii hore maxaa keenay in cadaalad darro aad ka tabataan sistamka waxbarashada waddanka maxaa si gaara idinka soomaalida caqabad loogu ahaa wallaahi barasharo badan baa nala saari jiray waaga hore warbixinna aanan fiicnayn baana laga qori jiray maalan degmadan kamakunji oo kale waxay leedahay xafiis wasaaradda waxbarashada ayay leedahay oo district education office lagu magacaabo kuwaasaa bareesha aad u weyn na saari jiray mararka qaarkood oo warbixin aanan fiicnayn imtixaamkii oonan imaanin oo aan weli la gaarin warbixinno qori jiray oo dhihi jiray rabbaani waa sidaan rabbaani waa sidaan laakiin alxamdulilah wasiirkan cusub intuu yimid iyo education officihii hore oo la bedelay dartiis waxaan xaq u helnay wixii xaqa aan u lahayn inkastoo ay ardayda soomaalida ee wax ka barta iskuullada ku yaala xaafadda islii ee magaalada nairobi ay imtixaanada guulo kala duwan ka gaareen haddana ardaydii ugu badnayd ee sida wanaagsan u guulaystay waxaa ka mid ahaa gabdhaha ardayda soomaaliyeed ee wax ka barta iskuullada dallada rabbaani ee xaafadda islii kuwaasoo dhammaantood helay darajadii ay jaamacadaha ku aadi lahaayeen iyo in ka badan macalin mawliid cabdi axmed oo ka mid ah mas-uuliyiinta iskuullada rabbaani ayaa sheegaya in guusha ay gaareen gabdhaha ardayda soomaaliyeed ay ka dambeysay kadib dadaal xooggan oo ay waalidiinta soomaalidu ay sanadihii lasoo dhaafay ay geliyeen waxbarashada gabdhaha magaalada nairobi in ardayda secondarygii ay kulligood jaamacad wada aadayaan ama ay keeneen gareedkii u ogolaanayay in jaamacadda lagu aado inkastoo ay jaamacad xataa ka sarreeyaan qaarkood waxaa ugu sarreeyey iskuulka gabdhaha ee la yidhaahdo ashrafiya garlis high school ee iskuulkaasna runtii waxaan rabaa inaan wax yar ka sheego ah soomaaliya waagii hore gabdhaha iskuulka maysan keeni jirin laakiin tobankii sano u dambeysay waxaad moodaa iskuulka in gabdhaha ay kusoo badan yihiin hadduu noqon lahaa secondaryada bremariyada waxyaalaha aad u sheengaraynaya ama aad u baaseena waxaa ka mid ah gabdhaha ka mid ah hadda iskuulka gabdhaha siddeetan iyo lix gabdhood baa ku gashay siddeetan iyo lix gabdhoodba gabadha ugu hoosey c blas bay keentay c blasna waa waa gareedka jaamacadda lagu aado waaye waxay u badan yihiin b blas waxay u badan yihiin b b blain waxay u badan yihiin b minus intaasay u badan yihin wayna wada baaseen sidoo kale rabani education boqol iyo dheerad baa ku gashay way baaseen iskuullada waxbarashada ee ay soomaalidu ku leeyihiin kenya ayaa ka mid ah iskuullada u diyaar garoobay hirgelinta manhajka cusub ee waxbarashada ee kenya manhajka aad baan oola qabsanay c b c ga iskuulladeenna brimaryadoo dhan mansuur rayan academy rabani education center iyo rabani academy intaba waxaa la siiyey junior secondary school certificate baa la siiyey ilmihii sigiska noo dhammeeyey weli imtixaamkooda uusan soo bixin oo soddonka bisha ka hor january thirty years ka horaa lasoo saarayaa laakiin ilmihii annagu hadda waa bilownay kalaasyadii waa u diyaar standard ma aan idhaahdo standard sevenka ama waxaa tirahdaba grade seven oo ah junior secondary schoolka lagu magacaabo manhajkii waa qaadanay c b c-ga kalaasyadii waa diyaarinay laababkii waa diyaarinay ilin laabba loo baahan yahay oo ilmihii saynskii ay hadda la barayaa biologigii iyo chemistrygii sannadihii lasoo dhaafay waxaa kobac iyo horumar ballaaran samaynayey iskuullada waxbarashada ee ay soomaalidu ku leeyihiin magaalada nairobi kadib markii ay soomaalidu ay dadaal xoogan geliyeen macalimiinta iyo qalabka waxbarashada ee dhanka tayada waxbarashada iskuulladooda xaqiiqatan markaan dhinacaas fiiriyo waxay ila muuqataa kubaca inuu aad u kubcayo islii annaga keligan kuma naalno iskoollo badan oo aad u sarreeyaa ku yaalla xaafadda ka buuxa waxaad u malaysaa iskoolaadka marka eegtid kulligood inay soo kobcayaan baad u malaysaa kor u soo kacayaan sidii horena ay ka soo kacayaan bay boqolkiiba sagaashan u eg tahay maxaa yeeley macallimiin fiican baa la helay soomaalidii lacag fiican bay heleen macallinka haddii lacag fiican la siiyo carruurta waxbuu barayaa sidoo kale dhanka dowladda xaqiiqatan cadaadis badan baa ka jiri jiray cadaadiskii waa uu yaraaday waa kaa walaal aad bay u kobcayaan iskuulaadka kenya soomaalida ay ku leeyihiin islii khadar maxamuud xareed v o a nairobi